hadda gacantan ku haynaa sidaad arkaysaan gaarigan ayaa lagu soo qaaday lagu doonaya in magaalada lagu soo geliyo xashiishka ninkii wadayna waa kan oo ninkan oo darawal ka ahaa gaariga ayaa wada xashiishka waa sideed iyo labaatankii gaarigii iyo ninkii waday iyo asagiiba waan isku haynaa halkii uu ku socday iyo meeshii lagu wadayna iyadana waan haylnay iyadana waxaan ku haynaa dabagal baan ugu jirnaa in aan gacanta ku soo dhigno maalin walbo waxaan soo qabanaa intan iyo in ka badan oo yaallo ma garanaysaa intan waa intii shalay lasoo qabtay ciidanka booliiska uu gacanta ku soo dhigay marka waxaan iyo wax badan oo la mid ah oo faldambiyeed ah oo laga keeno magaalada bannaankeeda magaalada sidaa u soo galo oo waxaa jira ay ciidanka booliiska ay gacanta ku soo dhigaan oo lasoo qabto kuwa kaleen haynana waan soo bandhigaynaa sidan iyo sidan lamid hadduu ilah yirahdo waxaan doonaya ninkaasi inaan ku maxkamadayno oon sharciga ku horgeyno alaabtaas uu doonayay in uu amniga ku qalqalgeliyo ee uu soo geliyey magaalada uu doonayay inuu macnaha ma garanaysaa in soo geliyo waad arkaysaan indhihiina macalina gaarigii lagu keenay iyo ciddii meeshan macnaha ma garatay keenaysay waxaan informationka helnay marka uu xamar ka soo baxaya xashiishkan intani waan sugaynay waxa uu soo dhexmaray shabaab aan u malaynayna ayaga naftirkooda inay canshuur ka soo qaadeen oo ay soo fasaxeen marka waa kaa xashiishkii haddana gacantan ku haynaa hal walba iyo cid sharciga sidaan u marinana waan usoo gudbin doonaa saxaafadda iyo macnaha ciddii ay khusayso